guddiga maamulaya doorashada soomaaliya heer federaal ayaa maanta guddoomiye cusub ku doorta magaalada muqdisho doorashadan oo ka dhacday teenada fasooni waxaa ku tartama laba xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal waxaana ku soo baxay muuse geela yuusuf oo ka guulaystay cabdicasiis cabdiraxiin oo kula tartamaya kursigan guddigan ayaa dhowaan halka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii guddigaasi waxaana maalmihii lasoo dhaafa si weyn isha loogu hayo doorashadan iyadoo saacadihii lasoo dhaafo olole xoogan ay ka samaynayeen hoteellada ay ka degan yihiin gudaha garoonka muqdisho waxaana ugu dambayntii doorashada hoolka ka dhacday natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal abuukaata mawliid waxaa halkan ka socday codbixintii ay samaynayeen xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxaana ku tartamayey labada musharax ee kale ah cabdicasiis cabdiraxiin aadan iyo muuse geelle yuusuf cabdicasiis cabdiraxiin aadan waxa uu helay koob iyo toban cod halka musharaxa labaad muuse geelle yuusuf oo uu helay afar iyo toban cod afar iyo toban cod waxaa helay muuse geelle yuusuf sidaa waxaa ugu guulaystay oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal noqday saacaddan laga bilaabo muuse geelle yuusuf
dhowaan ayay ahayd markii guddiga doorashada heer federaal halka qaadis ay ku sameeyeen guddoomiyihii guddigaasi maxamed xasan ciro waxaana sidoo kale hore ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblo u kala diray toddoba xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka laguna beddelo toddoba kale doorashada soomaaliya waxaa hareynaya maalmihii lasoo dhaafo murino xooggan oo salka ku haya arrinta doorashada maantoy taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha janawari ayayna ahayd inay bilaabato doorashada soomaaliya jadwalkii ugu dambeeyey ee lasoo saaray guddiga doorashada heer federaal iyo guddiyada waxay soo bilowdeen laba kun iyo labaatan bishii nofembar markaasoo lasoo saaray guddigii ugu horreeyey iyadoo sidoo kale bishii diseembar sanadkii taga laba kun iyo labaatankiina ay soo doorteen isla guddoonkooda laba kun kow iyo labaatan bishii juun ayaana guddigan diboogis lagu sameeyey maanta ayayna mar kale muqdisho isku doorteen guddoonka cusub ee guddigan cabdulqaadir okey b o a muqdisho